barnaamijka hambalyada iyo heesaha galabta waxaa idinla socodsiin doona aniga oo ah nuur xasan nuur iyo ibraahim xasan garabey daandurey daandurayow bal dhambaalladii ha inoo dambeeyaane dhankii heesaha maxaa inoo haysa nuurow heesta ugu horraysa ayaan ku bilaabina barnaamijkeena hambalyadii heesaha ka hor intaan dhambaalada u gelin waxaa noo soo xulay haaruun macruuf waa hees kabana oo qarami ah codadkii saalax qaasim naaji iyo khatrad ah
haddii samir wax lagu helo ama shacay haddii samir wax lagu helo ama shacay adigaan ku sugayo sida sabi allaanan tagayo adigaan ku sugayo sida sabi allaanan muruqa laba tul midba si kuwa noqon waa tahay waxaan filayaa in dhegaystayaal badani ay ka heleen codadka khatar daahir iyo saalax qaasim naaji dhambaalka ugu horeeyana waxa uu naga soo gaaray oo toddobaadka nasiib u helay dadka kale ah aabe maxamed saruur iyo hooyo shamso adeer sadiiq adeer maxamed nuur qalimow waa ku salaama saaxib waxaa kaloo ku jira cumar qalimow iyo xaawo qalimow madiine qalimow iyo cabdishakuur qalimow iyo faadumo qalimow dhammaan reer qalimow isku duuban waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan cabdulaahi axmed nuur iyo raxme maxamed saruur oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho lix iyo tobankii bishan waxaan leenahay ilaahay ha ka dhigo kuwii isku waara oo ubad kheyr qabana kala hela aamiin dhambaalkan nuur waxa uu naga soo gaaray cabdiqani xuseen maxamed iyo muxiidiin xuseen maxamed najiima xuseen maxamed iyo naciimo xuseen maxamed aasiyo xuseen maxamed hooyo hindo faroole mubaarak cali casayr iyo cabdirasaaq cali casayr iyo khaalid cali casayr yaasiin cali casayr khatra cali casayr dhammaan dadkaasina waxa ay jecel yihiin inay tahniyad halkan hawada uga mariyaan axmed cali xuseen maxamed iyo ayaan cali casayr oo wiilu ugu dhashay dhaadhmareer waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey maxamed waxaana ay leeyihiin maxamed soo barbaar noqo kii waalidkii iyo dadkiisa waxtara aamin ayaan leenahay markaana aan aadno dhankii heesaha waxaan idiin soo qabannay heestani ay ku wada luuqaynayaan fanaaniinta cawaale aadan iyo farxiya kabayan
hambalyo dhalasho ayaan hayaa waxaana inaga soo gaartay dadka kale ah aabbe xuseen axmed iyo carruurtiisa muslimo xuseen axmed mustafe xuseen axmed cabdimaalig xuseen axmed iyo ilyaas xuseen axmed bishaare xuseen axmed saadiqe xuseen axmed raxme xuseen axmed jaaliye xuseen axmed maymuune ayaa ku jirta iyo raxiima waxaa kale oo dhambaalkeena diraya maxamed axmed ah, degdigow iyo cabdinaasir aadan isaaq cabdinaasir cabdi ibraahim dhammaan asxaabtan oo isku duuban ayaa u hambalyeynaya maxamuud xuseen axmed iyo alza cabdishakuur kuulow oo uu wiil ugu dhashay deegaanka qaahire ee gobolka baay wiilkaasi waxaa loo bixiyey ciise maxamuud xuseen waxaana leenahay ciise allah ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin waxaa dhabaal uu nooga yimid hooyo saciido sheekh aadan hodan cabdi cali iyo firdowse cabdi cali kaamilo cabdi cali muxsin cabdi cali ayuub cabdi cali yaasir cabdi cali sheekh maxamed cabdi cali xudayfa cabdi ibraahim iyo aamina ibraahim malaaq nuurto ibraahim malaaq iyo saruuro ibraahim malaaq xareedo ibraahim malaaq iyo cabdi muriidi ibraahim malaaq suleymaan sheekh injineerka hooyo saciido sheekh aadan iyo dhammaan reer cabdi cali iyo reer sheekh aadan waxaana ay taaniyad u dirayaan wiilo maxamed ibraahim iyo xaaji ibraahim xasan oo gabaray ugu dhalatay baydhabo gabadhaasi oo loo bixiyey saamiya xaaji ibraahim waxaan leenahay saamiya noqo tii soo weynaata oo waalidkeed anfacda markana ku soo dhowaada heestii amakaag codadkii cusmaan maxamed gacanlow iyo xalimo khaliif bogool
yamba aydinka nafnoolima waydo ate yamba ayaa niftiinka nafnoolima waydo ate aroor yahaygu ataatay ilaahay baynu leene arooryahaygu adkaatay ilaahay baynu leene amankaagio yaab alhuumiyo amankaagio yaab alhuumiyo anigio gabadhani irkigisiyo ayaan daro maisku oday maisku oday anigio gabadhani irkigisiyo ayaan daro maisku oday Ah, maisku oday
ayaanba ayaa niftiinka naf nool ha ku sheegin aabe
dhambaalkana waxa uu nuur nooga yimid salmo maxamed cabdulaahi iyo falastiin khaliif yuusuf adeero mukhtaar xasan maxamed xuseen xasan maxamed iyo adeer maxamed xasan iyo cali xasan maxamed cabdiweli faarax bare cabdicasiis maxamuud cabaas suleymaan sheekh xasan waxaana ay dhammaantood taaniyad gaarsiinayaan nuur xasan maxamed iyo luul jumcaale maxamed oo wiil uu ugu dhashay dhadhaab dhagaxley wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdirasaaq nuur xasan waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeenna cabdirasaaq waxaan leenahay soo weynow noqo kii waalidkii iyo dadkiisaba waxtara daandurayow dhambaalkani waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah xildhibaan cabdiraxmaan maxamed sheekh iyo maxamed maxamuud qalimow jamaal qalimow cismaan qalimow ilyaas qalimow xabiibo qalimow iyo roose qalimow iftin qalimow iyo dhammaan qoyska reer qalimow cabdulle iyo caruurtooda waxaana ay u hambalyaynayaan arooska iyo aroosadda waa cabdulaahi axmed nuur iyo raxme maxamed saruur oo khamiistii lasoo dhaafay kuna beegnayd lix iyo tobankii bishan mey labada kun afar iyo labaatanka ku aqalgalay magaalada muqdisho waxaan leenahay cabdulaahi iyo raxme isku waara ubad khayr qaban allah idinku arsaaqo aamiin annagana waxaan idiin saari doonaa heestan ay ku luuqaynayso fanaanada codka macaan farxiya fiska
hayaantaynu kula dheheen indhahaagu indhahayda hayaantaynu kula dheheen indhahaagu indhahayda aragtida kumeeba muguucasha waygaalaya muguucasha waygaalaya hayaantaynu kula dheheen indhahaagu indhahayda hayaantaynu kula dheheen indhahaagu indhahayda aragtida kumeeba muguucasha waygaalaya muguucasha waygaalaya jecel mayaadinayadriyaanabalaqudurkiisa caashahada kamaamuseelehe waxa aan ku odhayaa jecel mayadinayadriyaanabalaq qudurkiisa caashahada kamaamuseelehe waxa aan ku odhayaa I love you, I love you, love you baan ku oran lahaa, laftaydaan ku gelinaa, love you baan ku oran lahaa, laftaydaan ku gelinaa. I love you, I love you, love you baan ku oran lahaa, laftaydaan ku gelinaa, love you baan ku oran lahaa, laftaydaan ku gelinaa. hayaantaynu kula dheheen indhahaagu indhahayga hayaantaynu kula dheheen indhahaagu indhahayga aragtida kumeeba muguucasha waygaalaya muguucasha waygaalaya hayaantaynu kula dheheen indhahaagu indhahayga hayaantaynu kula dheheen indhahaagu indhahayga aragtida kumeeba muguucasha waygaalaya muguucasha waygaalaya jecel mayadinayay adriyaanabalaa qudurkiisa caashahada kamaamuseelehe waxa aan ku odhayaa
baalkan wuxuu nooga yimid nuuro cabdiraxmaan muuse iyo faysal reyte xasan iyo jaamac maxamed xirsi iyo cali nuur shiish cabdulaahi nuur shiish iyo mawliid nuur shiish iyo xaali nuur shiish xalimo nuur shiish iyo kalsoon nuur shiish hinde nuur shiish khatre nuur shiish seynab nuur shiish ayaa nuur shiish iyo najax nuur shiish iyo nimco nuur shiish waxaana dhammaantood ay taaniyad u dirayaan cabdicasiis nuur shiish iyo umulkhayr mahad maxamuud oo arooskooda uu ka qabsoomay degmada gaashaamo waxaana ay leeyihiin isku barakooba eebana hayda kale siiyo owlaad kheyr qabta aamin ayaan leenahay waxaa haddana noo baaqaya dadka kale ah hodan cabdi cali iyo fardowse cabdi cali kaamilo cabdi cali muxsin cabdi cali iyo ayuub cabdi cali yaasir cabdi cali iyo sheekh maxamed cabdi cali xudeyfe cabdi ibraahim iyo amine ibraahim malaaq nuurte ibraahim malaaq iyo saruure ibraahim malaaq xareede ibraahim malaaq iyo cabdi muruud ibraahim malaaq waxaana dhammaan asxaabtani oo isku duuban ay u hambalyeynayaan wiile maxamed ibraahim iyo xaaji ibraahim xasan oo ay gabar ugu dhalatay magaalada baydhabo gabadhaasi waxaa loo baxshay saamiye xaaji ibraahim ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen waxaan leenahay saamiye allah ka dhigo tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin heesta ugu dambeysay aan barnaamijkeenna ku soo khatimi doono galabta waa allabariga fanaaniinta hibe maxamed iyo faarax guuleed samater intaasna waxaa kuna barnaamijkai hambalyadii heesaha waxaa weedinida kugu soo jeedinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari anigoo ah ibraahim xasan garabey daanduray intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
uurka kii dadaaye allah kaga sarreeye isha kii dadaaye uunkaa arkaaye axdigii ma'aamin ummaddeenna ma ahan inkastoonu kugu arag arartayla jiirtee aflagaadda iyo ceeb kuma odhan karaaye ha yeeshee allow sameer ifka kuma hungoobe maxaan aamusnaada hamaan adkaysta obeexee fardoobsa laga soo abuuro adduunyada la keene maxaan aamusnaada hamaan adkaysta obeexee fardoobsa laga soo abuuro adduunyada la keene eed male naftayda weydnaan aqoonine eed male naftayda weydnaan aqoonine aminta ducadon aminta ducadun aminta ducadun igu soo adkeeya ayaa intaan indhaha iga saaraa la ii suray ila isoo iftiinka igu deeqde iimaanka ruux qaba arrinkama habaabe kani baa irooniyo ugu xila adduuniya eexadu ma fiicni ha yeeshee aqoon dumaa waa lagu ogsoonaa maxaan aamusnaada ammaanad kaysta waa ehelo qayrkee ayaada qur-aankiyo ilaahay ammaane maxaan aamusnaada ammaanad kaysta waa ehelo qayrkee ayaada qur-aankiyo ilaahay ammaane cid male naftayda weydnaan aqoonine cid male naftayda weydnaan aqoonine aaminta ducadon aaminta ducadon aaminta ducadon igo soo adkeeya nin awood helaya arrin toosinayo ku adkaysanayo ikhtiyaar dhaqaaqe taydu waa ilaaliyo naftoo iga adkaato hadba ku ag wareegte ha yeeshee anoo kare in lagama waayo aamusnaada ammaan adkaysta araggeeda keliyaan istareexayaawo laygama agwaaye maxaan aamusnaada ammaan adkaysta araggeeda keliyaan istaareexayaa oo laygama agwaaye
ducadiyo alla bariga mooye arrin kale ma hayne
eed male naftayda weydnaan aqoonine eed male naftayda weydnaan aqoonine aminta ducadoon aminta ducadun aminta ducadoon igo soo adkeeya